wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo sheegtay inay dhowaan soo dhejin doonto imtixaanka dugsiga sare bisha barakaysan ee ramadaanka oo sannadkan ku soo aaday iyadoo lix dhibic toddoba milyan oo soomaali ah ay baahan yihiin xil wareejin maanta ka dhacday gudaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan somalilan oo sheegtay in imaaraadka ay weeraro ka qaadi karaan saldhigga cusub ee magaalada berberaha ay ka furan doonaan maamulka hirshabeelle iyo beeralayda degmada balcad oo heshiis kala saxiixday maxay tahay heshiiskaasu barnaamijka ayaad uga badan doontaan wasiirka maaliyadda soomaaliya oo kormeer ku tegay waaxda canshuuraha ciidanka booliska soomaaliyeed maamulka puntland oo dil ku riday shan nin oo ay sheegtay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab qodobada caalamka ee barnaamijka aad ku maqli doontaan dhegaystayaal sidoo kale waxaa qayb ka noqonaya la taliyaha madaxweynaha maraykanka donald trump oo lagu eedeeyey in uu xiriir la sameeyey xilligai doorashada madaxda xukuumadda moscow iyo falastiiniyiinta ku jira xabsiyada israa'iil oo cunto joojin ay wadeen soo afjaray qodobadaas iyo kuwo kale barnaamijka sahanka galabnimo ayaad ku maqli doontaan mar kale galab wanaagsan dhegaystayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha may sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka kusoo dhowaada barnaamijka sahanka galabnimo ee raadiyaha cadaaduhu oo idinla socotiiyo anigoo ah xasan maxamed cismaan maleeshiyaad hubaysan ayaa deegaan ka tirsan gobolka mudug waxa ay ku dileen saddex qof oo shacab ah kana mid ahaa dad xoolo dhaqato ah ee ku noolaa deegaanka saaxo ee gobolka mudug kooxdaasi ka dambeysay dilka dadkaasi ayaa goobta ka baxsatay waxayna deegaano ka tirsan gobolka mudug maalmahan ka taagnaa xiisad dhalisay gacanka hadal oo u dhexaysay maleeshiyaad kasoo kala jeeda maamulada puntland iyo galmudug nabadoon jaamac maxamuud cali oo ka mid ah waxgaradka gobolka mudug ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in dilkan ay ka dambeeyeen ciidamo watay gaadiidka dagaalka kuwaasi oo durbadiiba goobta isaga baxsaday
iyo meeshaan udhexaysa dulqorax iyo meeshaan kaxanaaliya udhexaysa jilaa saaxa udhexaysa waa dad fiimihiiyo awal xalay aan ka hadlayda adoo abaartu ay kaxayso oo roobkaas aaday maaray ba dad kaloo reesaxahaas baabuurtiinikaa soo kaxaysteen dadkaas way laayeen dadki kaloo shacabkaay oo abaarta raacay oo naga raacay bay ku laayeen sidee bay ku bilaabatay arrintani waxay ku bilaabatay dadkaan dad meesha ku weyday ahaayeen xoolay la joogteen dad xalag geedi ku degay ahaayeen laba gaari oo tiinikaa meesha saxa ka soo baxdo tuutaysan oo nimanka wataa suuta leeyihiin nimankii meeshay ku laayeen qaarna baabuurtay marsiiyeen qaarna waa laayeen waana ka laabteen tirada dadka dhintay waa imisa dadka dhintay waa afar bay leeyihiin dadku hadda meeshu meel dhow ma ahan waa marna waxaa leeyihin saddex nin iyo nin garaaba weeye laakiin dadku waa afar qof baa dhimatay leeyihiin dadku say leeyihin dhaawac nin iyo nin dhaawaca afar noo dhimatay nin dhaawaca weeye leeyihin waaya marka deegaanka jawigiisu marka tan iyo markii dhacdadaani dhacday waa sidee dalsooda xilli meel dal lagu laayo weeye xiisada ay ka kacay oo meel walbaa khaylamaarin ka socotaa colaadeed baa ka taagan marka wixii colaadaas joojin lahaana kolley waa maamulada ila tahay maamuladuna ma soo jeedaano waayahaanab hadday maamulka dowladda federaalka tahay hadday maamul goboleedka galmudug tahay hadday midka puntland tahay hadday midkan hadda qoladan galmudugta ayaguna ka tirsan raacawlaaqa ay tahay dadkaas dad deegaanka ka tirsan weeye waa dowlad derisa hal walba saasaa dhibaatada u dhacdaa waxay misana kaasanayaan dowladda federaalka new booliska oo ka tirsan oo dowladda etoobiya oo qoladan kilinka shanaad weer ay leeyihiin oo
marka dadkan dhintay ma rag keliya mise dumar baa ku jira kolley dumar baa ku jira le laakiin waa dad shacaba dad shacaba farabanaan baa nin iyo naag haddii qofku farabanaan yahay waa qof iska marasa mow
waa tahay dhegeystayaal barnaamijka sahanka galabnimo ee raadiyaha cadaaduhu ayaad maqlaysaan qodobo muhiim ah ayaa inoo soo socda dhegeystayaal hase ahaatee bisha ramadaan ayaa sanadkan ku soo aaday iyadoo lix dhibic toddoba milyan oo soomaali ah ay baahan yihiin sida warbixinta ay ku sheegtay qaramada midoobay ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya danjire michael kitin ayaa dadka soomaaliyeed u diray hambalyo ku aadan bisha barakaysan ee ramadaan oo maanta tahay maalintii ugu horeysay sanadkan bisha ramadaan waxa ay ku soo beegantay iyadoo lix dhibic toddoba milyan oo soomaali ah ay ka mid yihiin boqolaal kun oo barakacyaal ah oo u baahan yihiin gargaar bani-aadinimo abaarta awgeed tani waxa ay ka dhigaysaa dadaalada lagu xoojinayo nabadda laguna hormarinayo daryeelka ayuu yidhi ambasador nagaloskey anigoo ku hadlaya magaca dhammaan bahda qaramada midoobay ee ka howlgasho soomaaliya fadlan iga guddooma hambaliyada ku aadan bil nabdoon faa'iido leh barakaysan ayuu yidhi ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador naglos key oo warbaahinta la hadlayey qeybihii hore ee barnaamijka sahanka galabnimo ayaad maqlaysaan dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal ammaanka deegaanada maamulka puntland ayay saraakiisha ammaanka puntland ay sheegayaan in la adkeeyey maamulka puntland ayaa sheegay in la adkeeyey ammaanka guud ee deegaanada maamulkaasi puntland ayaa sidoo kale sheegtay in qorshayaal cusub oo la xidhiira sugidda ammaanka ay diyaariyeen islamarkaasina ciidamo fara badan la geeyey wadooyinka iyo isgoysyada waaweyn ee maamulkaasi wasiirka ammaanka maamulka puntland waxa uu sheegay in ciidamo dheeraad ah la geeyey wadooyinka iyo xarumaha maamulka puntland sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay howlgallo joogto ah ka sameynayaan kuwaasi oo looga hortegayo in la furo maqaayadaha laga cunteeyo inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxa weeye bisha ramadaan bil khayr weeye bil in la soo dhaweeyo dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan loo baahan yahay weliba gaar ahaan dadka reer puntland waajibaadkooda soonkana ay qaataan dowladda qorshe weyn bay ka leedahay maga waaweyn iyo dhammaan jidadka magaalooyinka waaweyn soo gala iyo puntlandba in si loo ilaaliyo looga ilaaliyo laba arrimoodba looga ilaaliyo yani meel kasta ay joogaan una diyaargaroobaan waa qodob waxyaalaha faxaanushka ah ama waxyaalaha qaldan oo xilliga ramadaanka la noqo sida jaadka oo kale oo magaalooyinka lagala baxo oo maxaan kuu sheegaa banaanada lala aado ama meelaha magaalada lagu cuno ciddii lagu arkiyo in tallaabo sharciga laga qaadi doono waxaa kaloo kamid ah cuntada xaaraanta meelaha lagu sameeyo iyada dadka sameynayaan sharaabo sharciga laga qaadi doono ciidamada dowladda puntland meel kasta ay joogaan amarkaa way qabaan xoogabaana magaalooyinka gacanta lagu gelin doonaa ee dadweynaha reer puntland waxaan leenahay kun iyo toban bilood ayaa dadku soo shaqaysanayay ama maarata wax cunayay sida fara
waa tahay dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa wasiirka ammaanka maamulka puntland hagaag dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay samaysanayso manhaj cusub kaasi oo loogu talagalay in lagu horumariyo waxbarashada dalka wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabdiraxmaan daahir cusmaan ayaa waxa uu sheegay inay bilaabayaan qorista manhajka waxbarashada soomaaliya sidoo kale wasiirka waxa uu sheegay inay muhiim tahay in soomaaliya ay yeelato manhaj dalka oo dhan laga wada barto
maxaa soo socda waxaa soo socdo muqararkii oo hadda laga shaqaynaya sanad dhammaystiraayo iyo buugaagta inaan qorno hadduu ilaah yidhaahdo buugaagta waxaan qoraynaa ilaa galaaska afraad waxaan ku guulaysan karnaa inaan qorno ilaa december waxay noqonaysaa markaas waxaan haynaa buug soomaali ah oo manhajkeeni ka yimid kaasna ay siyaasaddii waxbarashada uu kusii salaysnaa uu kasii yimid iyo shuruucdii dalku yaallay oo xagga waxbarashada ah oo dalkoo idin laga isticmaali doono hadduu ilaah yidhaahdo january ilaa iyo june 2018 waxaan rajaynaynaa in aan qorno buugaagtii waxbarashada guud oo labada heer leh heerka hoose iyo heerka sare heerka sare waxaa weyaan secondaryga heerka hoosena waa primaryga marka 2018 dalkoo idil markaas wuxuu haystaa hal imtixaan wuxuu bartaa hal hal manhaj ardaydu waxay ka wada qaataan dhimbil hal meel marka waxaa taas ay annaga naga saacidaysaa in dadka soomaalida aan aan la soo dhexgeli karin intaas wixii aan ahayn wax soconaya ma aha
hagaag dhegeyste kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada soomaaliya oo tilmaamay in sanadka marka la gaaro haddii uu alla idmo labada kun iyo sideed iyo tobanka manhaj dhammaystiran oo macalla dugsiga dhexe oo ku jiro dowladda soomaaliya ay sameynayso dhammaan imtixaanaadka dhanna ay dowladdu u qaari doonto xilligaasi waa tahay dhegeystayaal iminkana kusoo dhowaada qodob muhiim ah oo ku saabsan sidee caafimaadkaaga kor u qaadi kartaa bisha ramadaanka ee barakaysan wakhtiga la gudanayo waajibaadka eebe oo ah bisha barakaysan ee ramadaan ayaa dhibaato ama eed sheegasho dadka qaar ay kasoo yeertaa iyagoo sheegaya inay caafimaad xumo u keenaan cuntooyinka qaar haddaba waxaa jira toddoba arrimood oo caafimaadka kor u qaadi kara inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxayna kala yihiin toddobadaasi qadab ee muhiimka ku ah kow ku dadaal cunidda suxuurta suxuurta waa fiican tahay in la cuno xilli dambe waana wada ogsoonnahay waxtarka ay leedahay iyo weliba in ay sunno tahay cunideeda caafimaadkana muhiim ayay u tahay waxaase muhiim ah in aad xilligaasi cuntid cunno fudud ama aan dufanku ku yaryahay iska yaree dufanka cuntada dufanka leh ayaa waxa ay qeyb ka tahay cuntada ay soomaalidu isticmaalaan xilliga afurka iyo cashada balse waxaa muhiim ah caafimaad ahaan in aad badsan raashinka ama cuntada dufanku ku badan yahay qodobka saddexaad ayaa dhegeystayaal waxa uu yahay raac talida nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam ee ahayd in aad calooshaada u qeybiso saddex qeybood oo kala noqonaya qeyb cunto ah qeybo biyo ah iyo qeybta ugu dambeysa oo ah qeyb hawo ah waxaana loola jeedaa in aadan iska buuxin raashin badan oo aadan noqon qof maaragtay iska dibiriyey caloosha ha ilmaamin qudaarta dad badan ayaa iska hilmaamo muhiimadda ay leedahay qudaarta waa in aad badsataa qudaarta sida karootada caafimaadkaaga ayay qeyb weyn ka qaadan doontaa qodobka shanaad ayaa ah dhegeystayaal soco afurka kadib si aad hawo caafimaad leh u qaadato kuna soo wareega xaafadaha ama u lugee masaajidka tuko salaada taraawiixda taraawiixdu cibaado keliya ma ahan ee caafimaadka ayay qeyb ka tahay sidoo kale caafimaadkaaguna cibaadada ayuu qeyb ka yahay waana jimicsi aada ajar ka helayso wax yar seexo galaabtii khubaradu waxa ay sheegaan in shan iyo toban daqiiqo oo keliya oo hurdo ah ay qofka ka dhigi karto mid fresh ah iyadoo hurdada galabtii ay faa-iido u tahay in aad habeenkii soo jeedo oo aada cibaado badan samayso toddobadaasi waxyaabood haddaad ku dhaqaaqdo oo aad samayso waxaa la hubaa inuu caafimaadkaagu aada u fiicnaan doono haddii uu ebeydmo balse haddii toddobadaasi wax ka soo horjeeda aad samaysid waxaa khatar u tahay caafimaad darro aad adigu isgelisay waayo soomaalidu waxay tidhaahdaa shantaada waxay ku geliso shan shiiqna kama saarto waa tahay dhegeystayaal barnaamijka sahanka qeybihiisii dhexe ayaan ku guda jirnaa ciidamada milatariga dowladda kuuriyada waqooyi ayaa waxay xaqiijiyeen in kooxaha burcabeeda soomaalida ah ay kasoo afduubteen meel ka baxsan biyaha soomaaliya dooni kalluumaysi oo leedahay dowladdaasi wasaaradda difaaca dowladda kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in doonidaasi ay saarnaayeen shaqaalaha u dhashay dalkaasi iyo sidoo kale shaqaale kale oo u dhashay qaar ka mid ah dalalka qaaradda eshiya xutubyo ka tirsan ciidamada badda dowladda kuuriyada waqooyi ayaa wada dadaallo xoogan oo ay ku doonayaan in ay ku soo furtaan doonidaasi ay soo afduubteen kooxaha burcadbadeeda soomaalida ah dowladda kuuriyada waqooyi ayaa xustay in ay aaminsan tahay in doonidaasi lala soo aaday xeebaha soomaaliya maadaama ay ka luntay qadkii loogu talagalay ama ay ku socotay warbaahinta dowladda iiraan ayaa dhowaan xaqiijisay inuu gacanta u galay kooxaha burcadbadeeda soomaalida ah markab ganacsi oo laga leeyahay dalka iiraan afduubkaasi ayaa ka dhacay xeebaha deegaanada maamulka puntland waxaana kooxaha burcadbadeeda markabkaasi ay la aadeen dhanka deegaanka gardafu oo ka tirsan gobolka bari sanadkan oo keliya burcadda waxa ay afduubteen saddex markab oo kale laakiin dhammaan waa laga soo celiyey warbixin kasoo baxday qaramada midoobay bishii nofembar ayaa lagu sheegay in saddex sano lagu guulaystay inaysan afduub geysan kooxaha burcadbadeeda ah waa tahay dhegeystayaal maamulka hirshabeelle iyo beeraleyda balcad ayaa heshiis kala saxiixday wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa waxay wadatashi la qaateen beeraleyda degmada balcad kaasi oo ay kaga wada hadlayeen sida maamulka hirshabeelle beeraleyda u taageeri lahaa kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha maamulka hirshabelle iyo sidoo kale inta badan beeraleyda degmada balcad gudoomiyaha cusub ee degmada balcad cismaan xaadoole iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha maamulka hirshabelle maxamuud xuseen oo kulanka ka hadlay labadooduba ayay ka dalbadeen beeraleyda degmada balcad in maamulka degmada balcad iyo kan hirshabelle ay si habboon ula shaqeeyaan beeralayda waa idinla shaqaynaynaa insha allah haddii ilaah yidhaho waan idinla shaqa- waa- waa- waan idinla shaqayn jirna haddana waa idinla shaqaynaynaa idinkana waxaa la rabaa inaad nala shaqaysaan inaad degmada xoojisiin degmadu waxay degmo ku tahay ku faanayso waa beeraha iyo shacabka ganacsatada dadka degan dadkeeda haddayna dhisanna waxay qabsan karta ma jirto marka eh, inaad dhinac kasta garab naga siisin innagana waxay nooga kii aadan aan garab idinka siino eh, ayaan idinkula dardaarmayaa inaa sheega ceeb uguma aha maxamuud xuseen gudba ayaa la yidhaha waxaan ahay xildhibaan deegaanka ka soo jeedo waa sheegaysiin waxaad tihiin hirshabeelle waxaad tihiin degmada balcad waa sheegaysiin cid idinkula darari rabtane waa cid jiritaanka ummadda soomaaliyeed iyo cid federaalka diidan oo hirshabeelle diidan oo cadow ah waay qofka cadow ah waay qofka idin diidan waxaan waddadaanna dhista hal hal doolar haddaa isku darsatiin waddada maanta aa ku dhiban tihiin qofkiiba hal doolar waxaa laga yaabaa taleefonkiina meeqa jeeraa hal doolar idinka qaldamay oo la soo celi waaya
waa tahay dhegeystayaal weli barnaamijka sahanka galabnimo ayaad maqlaysaan mowjada siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis ayaad nagala socotaan caalamka oo dhanna life streamka ayaad si toos ah nooga maqlaysaan dhegeystayaal somalilan ayaa waxay sheegtay in imaaraadka ay weeraro ka qaadi karaan saldhigga cusub ee magaalada berbera ay ka furan doonaan sarkaal sare oo ka tirsan maamulka somalilan ayaa shalay oo jimco ahayd sheegay in dowladda imaaraadka carabta ay sida ugu dhaqsiyaha badan ee diyaaradaheeda milatariga ay u isticmaali doonaan saldhigooda cusub ee magaalada berbera ee dhulka somalilan wasiirka arrimaha dibadda somalilan sacad cali shire ayaa sheegay in imaaraadka saldhigga berbera ay u isticmaali karaan ujeedada kasta tababarka iyo ilaalinta howlgallada milatari magaalada berbera waxaa laba boqol iyo konton kilomitir dhanka koonfur ay kaga beegan tahay dalka yeman halkaasi oo ay isbahaysiga sacuudiga oo ay imaaraadku ka mid tahay ay eh, kula dagaalamayaan kooxaha xuutiyiinta ah ee dalka yeman ka dagaalama saldhigga militari ee berbera ayaa waxaa weli ku socda dhismo balse maraakiibta dagaalka ee imaaraadka carabta ayaa saldhigga hareerihiisa ka wada dhaqdhaqaaqyo ciidan bartimihii bishii lasoo dhaafay ee februari baarlamaanka somalilan ayaa ansixiyey heshiis ay somalilan iyo imaaraadku ku galeen in saldhig militari uu imaaraadku ka samaysto magaalada berbera heshiiskaasi oo socon doona muddo shan iyo labaatan sano ah qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ayaa waxay sheegeen in saldhigga imaaraadka carabta ka dhisanayaan berbera ay tahay arrin dhaawacaysa jiritaanka midnimada soomaaliyeed islamarkaana ah wax xadgudub ah maamulka somalilanse ayaa faragelin toos ah ku tilmaamay mooshinka ka dhanka ah ee saldhigga militari ee imaaraadka qorsheynayo inuu ka samaysto berberaha ay ka wadaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya afhayeenka madaxtooyada somalilan xuseen cige ayaa waxaa lala yaabo ku tilmaamay mooshinka xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ay ka keeneen arintaasi ku saabsan ansixinta aqlabiyadda baarlamaanka somalilan ee ku sixiye ansixiyeen in saldhigga imaaraadka laga siiyo muddo shan iyo labaatan sano ah magaalada berbera waa hagaag dhegeystayaal iminkana haddaan eegno qodobada wararka caalamka ee barnaamijka sahanka idinkugu soo gudbinaynona saraakiil ayaa waxay sheegeen in ugu yaraan saddex iyo toban qof ay ku dhinteen qarax baabuur oo ismidaamin oo ka dhacay magaalada hoosta ee ku taalla bariga wadanka afghanistan wasaaradda warfaafinta waxa ay sheegtay in ugu yaraan laba caruur ah ay ka mid ahaayeen dadka ku dhaawacmay qaraxaasi qofka miidaamaha ah ee waday gaariga waxa uu la beegsaday gawaari booliska ay leeyihiin oo marayay bartamaha magaaladaasi ilaa haatan cidna ma sheegin mas-uuliyadda weerarka dhinkasta oo taalibaan iyo ururka kale ee la magacbaxay dowladda islaamka ay yihiin kuwa ugu horeeya ee lagu tuhmi karo waxaa dhowaanahan issoo tarayay qalalaasaha ka taagan qeybo badan oo ka mid ah dalka afghanistan weerarada dhaca badankood waxaa qaadaa ururka daalibaan jimcihii ayaa ugu yaraan shan iyo toban askari waxaa lagu dilay weerar ay daalibaan ku qaadeen saldhig militari oo ku yaala gobolka khandahaar qaraxan saaka oo sabti ahayd ka dhacay waxa uu kusoo beegmayay iyadoo dalkaasi uu galay maalintii koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan oo muslimiintu ay soon iyo cibaado badan gutaan howlgalladii dagaalka ahaa ee maraykanka kaga soo horjeeday daalibaan ayaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyey sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii hase yeeshee ciidamada gaarka ah ee maraykanka ayaa weli taageero siiya ciidamada ammaanka dowladda afghanistan taalibaan ayaa la rumaysan yahay inay gacanta ku hayaan ku dhowaad saddex meelood meel dhulka afghanistan kadib markii meelo badan ay ka qabsadeen dowladda labadii sannadood ee lasoo dhaafay dhegeystayaal barnaamijka saanka galabnimo oo idiin soo saaray idleena socodsiinayay anigoo xasan maxamed cismaan galabnimadan intaasi ayaan ku keenaya dhegeystayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu